بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaanu meeshaan ka bilaabaynaa darsigeennii saddexaad ee kitaabkeennii caqiidat alcawaam darsigan waa darsigii saddexaad kitaabkaa hadda aanu magacownay kitaabkaani waa kutubihii yaryarka ahaa oo noo soo socda kitaabkiisii sagaalaad waxaa hore noogu soo dhammaaday kitaabka la yidhaha xayaat lislaam umu lbaraahiin jawharatu tawxiid bad-u lamaali khariidat lbahiya aqid caqiidatun fii khariidati albahiya kitaabka la yidhaha caqiidatu shaybaaniya caqiidatu nasafiya risaalatun fii cilmi tawxiid waxaa noo soo dhammaaday waa sideed kitaab oo yar yar ah waa kitaabkii sagaalaad kitaabka hadda noo socdaa darsigiisii saddexaad ayaan caawa qaadanaynaa haddii ilaahay idmo waxaan hore uga soo hadalnay ilaahay subxaanahu wa tacaala labaatanka sifo u waajiba tilmaamaha ilaahay u waajiba oo labaatanka sifo ah ayaan hore uga soo sheekaynay tilmaamaha sida aan horeba u soo ogaanay labaatan tilmaamood bay ahaayeen ilaahay u waajiba hal tilmaan nafsiyaa la yidhahdaa alwujuud waa soo marnay shanna waxaa la yidhahaa salbiyo ayaa loo yaqaanaa waxa weeye qad ilaahay waxa u waajibay qidam qadiim horayn baaqi noqosho makhluuqa inuu ka bedelan yahay qiyaamuhu tacaala binafsihi alwaxdaaniya shantaas weeyaan toddobana waxaa la yidhaahdaa sida aan horeba usoo ogaanay waa sifaadka loogu magac daro waxaa loogu magac daraa oo lagu magacaabaa sifaatul macaani baa la yidhaahdaa macnawiyaad baa la yidhaahdaa sifaatul macnawiya ayaa loo yaqaanaa toddobana sifaatul macaani baa la yidhaahdaa marka macnawiyaadku waa ilaahay inuu yahay qaadiran muriidan caaliman xayan samiican basiiran mutakalliman macaaniguna waxa weeye qudratun iraadatun samcun basarun xayaatun alcilmu kalaamun waa toddoba iyo toddobo haddii toddoba iyo toddoba laysku daro waa toban iyo afar shanta salbiyaadka ugey waxa weeye toban iyo sagaal sifa nafsiya ugey waa labaatan labaatankaasaan soo marnay hadda waxaan gelaynaa tilmaamaha u waajiba ambiyada wa jaa-isun bifadlihi wa cadlihi tarkun likulli mumkinin ka ficlih ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sifaadkii u waajibay maadaama laga soo sheekeeyey maxaa u jaa-isa maxaa jaa-is waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wa jaa-isun waxaa u bannaan ilaahay subxaanahu wa tacaala bifadlihi jaa-iskaasu waa khabar muqadama tarkun taa dambe waa mubtada mu'akhara wa tarkun likulli mumkinin ka ficlihi jaa-isun waa mid bannaan bifadlihi wa cadlih wa jaa-isun ilaahay waxaa u bannaan bifadlihi fadligiisa waxaa jaa-is ugu ah iyo wa cadlihi cadaaladiisaba tarkun ka tegid likulli mumkinin shay walboo suuragal ah waa adduunyadoo dhame ilaahay hadduu doono inuu iska dhaafo ka ficlihi shaygaa mumkinka ah ilaahay inuu sameeyo siday jaa-is ugu tahay hadduu doonana wuu iska dhaafayaa hadduu doonana wuu samaynayaa laakiin sida bidcooyinka muctasilada iyo qabeen ilaahay wax kuma waajibaan aslax iyo salaax baa ku waajiba oo ku odhanaye wa rabbuka qur-aanka ilaahay wuxuu nagu leeyahay wa rabbuka nabi muxamedow rabbigaaga sala allahu calayhi wasalam yakhluqu maa yashaa'u wa yakhtaaru rabbigaagu asagu shaygow doono oo asagu ou doorto ayuu abuurayaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba kuma waajibaan koonka makhluuqa ku sugan oo dhan siduu doono inuu ka yeela ilaahay waa u jaa-is wa jaa-isun bifadlihi ilaahay fadligiisa waxaa jaa-is uga aya wa cadlihi cadaaladiisaba tarkunka tegid likulli mumkinin shay walboo mumkin oo suuragala laga tago ka ficlihi samayntiisaba shayga inuu sameeyaba siday jaa'is ugu tahay hadduu doonana in uu iska dhaafo waa u jaa'is hadda tilmaamaha aan soo ogaanay oon hore u soo qaadannay ood u jeedo labaatankaa sifo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u waajibay oon hore u soo qaadannay ilaahay subxaanahu wa tacaala masalan labaatan sifa u waajiba marka la leeyahay kitaabka jawharu tawxiidka la yidhaha waxaan ku soo marnay fahal lahu idraakun owlaa khulfun wa cinda qowmin saxa fiihi alwaqfu kutubaha kalena waa ku soo marnay macnaha tilmaan la yidhaha idraag ayaa jirta oo idraagu waxa weeye idraaku almaduuqaat waalmashmuumaat waalmalmuusaat hal lahu idraakun owlaa waa ogaanshada tilmaan dheeraadka ah marka imaamka la yidhaha alqaadi imaamu imaamu alqaadi iyo imaamu alxaramayn iyo culimo kale waxay qabaan ilaahay idraag buu leeyahy culimo badan oo kalena waxay leeyihiin ilaahay idraaga tilmaanta la yidhaha ma loo sugo tilmaantaa marka labaatankaa tilmaamoodon soo marna ayaga laysku raacay ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaanta u jaa-iskaana waa koonkao dhan siduu doono inuu ka yeelo ilaahay waa tilmaan jaa-is waa shay u bannaan macnaha ilaahay waa shay u bannaan waxaan gelaynaa ilaahay til shaygaa jaa-iska marka noocaas weeye qof walba oo mukallafa marka waxaa wujuub ku ah in uu aamino ana allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala yakhluqu alkhayra washara khayrka ilaahay asagaa abuura shartana asagaa abuura ilaahay waxaa u bannaan qofkau doono inuu muslim ka dhigo qofkau doono inuu gaal ka dhigo ilaahay waxaa u bannaan qofkuu doono caalim inuu ka dhigo qofkuu doonana jaahil inuu ka dhigo ilaahay waxaa u bannaan qofkuu doono inuu cadaabo qofkuu doonana uu janno siiyo hawaabiyo hadduu doono ilaahay xataa qofka dee caasiga ilahay laakiin ma samaynayo qofka caasiga uu hawaabiyo qofka mudiicana uu cadaabo waa khaldan tahay lama odhanayo laakiin ilaahay cadaaladiisu qofka mu'minkaana jannow geynayaa haddee qofka waxa weeye dembaabana waxa weye ilaahay amaalkiisuu marsiinaya ilaahay annaaficu waddaari waa midka addaaru midka wax dhiba annaaficu waxna tara waa asaga weeyi daacadan iyo dembiga la samaynayaahi waxay calaamo u tahay ilaahay in uu qofkan macnaha tilmaantaa ku tilmaanaada ou ku amaal marinayo kale ah ilaahay qofka uu la doono liibaan wuxuu waafajiyaa daacadiisa qofka uu la doono cadaabna khaatuma la-aan buu ku ridaa fa jamiicu alumuur umuurtoo dhami oo min min afcaali alkhayr wa shari ah umuurtoo dhan oo khayrka iyo afcaashiisoo la sameeyey shartaba ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisay ku jirtaa subxaanahu wa tacaala wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna adinkiiyo camalkiinaba ilaahay baa idin abuuray fa huwa aladii yasduru canhu nafcu waddaru ilaahay waa midka dhibka iyo nafciga labadaba xaggiisa ay ka yimaadeen falaa khayra walaa shara walaa nafca walaa darra ilaa wa huwa mansuubun ilayhi subxaanah nafciga ilaahay baa xaggiisa loo celiyaa dhibkana ilaahay baa keena khayr iyo shar iyo nafciba ilaahay baa awooddiisa ku yimaadeen iyo qudradiis fa xiinaidin yenbaqii lilcabdi an yakuuna ictimaaduhu calayhi waxdah waxaa habboon marka addoonku ilaahay inuu cuskado falaa yarjuu walaa yakhsha axaddan kayra ilaahay kayrkii uusan waxna ka rajayn oo ilaahay kayrka axad uusan awood iyo midna u sugin weeye nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxaa la yidhi maalin baa ilig baa xanuunay markaasuu wuxuu yidhi ilaahay buu dhibkiisa u sheegtay iligtii markay xanuuntay geedaha ama nabaadka daaqa baxa mid ka mid ahaa la yidhi geedkaa hebela soo qaad ee iligta ka xanuun ku xanuunaysa iska saar waa ku raysanaysaa isla markiiba u caafimaaday markuu meeshii saaray muddo ka bacdi xanuunkiiba haddana qabtay markaasuu ilaahay uma qasdina geedkiiba inta u qasdou soo qaadou meeshii saaray xanuun buu kasii qaaday markaasuu nabi muuse wuxuu yidhi ilaa waa kala kaliimullaahi ilaahi alasta amartanii bi haada wa dallaltanii calayhi yaa rabbi ilaahayow geedkii adigu hadda ka hor aadi tiri isku daawey ilig baa xanuun oo isku daawey baan magoo ku raysa waaye markaasuu ilaahay wuxuu yidhi yaa muuse ana shaafii wa ana almucaafi anigu waxaanaa midka wax shaafiya waxna caafiya wa ana addaaru wa ana annaafic midka wax anfaca dhibka keenana waa aniga qasadtanii fi lmarati aluulaa markii koowaad anigaad ii soo qasadayoo amar baan ku siiyo sidaasaad ku daawowday laakiin marka labaad ilig iligtii markay ku xanuuntay waxa weeye geedkii baad u qasadee aniga ima aadan soo qasdin hadda waxaan gelaynaa ambiyada tilmaamaha u waajiba arsala ilaahay wuxuu soo diray ambiyaa ambiyow soo diray ambiyadaasoo dhawii fadaanatin dhug u saaxiiba ambiyo caqli badan oo ilaahay soo diray bisidqi buu ilaahay la soo diray ambiyadu waa runlowyaal run run sheegayaal weeye iyo wa tabliiqi gaarsiin dadka xaqa ay gaarsiiyaan iyo wal ammaanati ammaano ayuu la soo diray ilaahay ambiyada uu soo diray tilmaamaha afartaa bay leeyihiin wa jaa-isun waxaana bannaan fii xaqihim xaqooda waxaa jaa-is ku ah min caradin mintaasaa la yidhaha waa ismiyo iyadaa mubtada'a jaa-iskuna waa khabar wa jaa-isun waxaa bannaan fii xaqihim ambiyada xaqooda min caradin bacdu caradin tilmaamaha qaarkood bini aadamka lagu tilmaamo tilmaantaasoo bikayri naqsin carabkaasoo ama sifadaasoo bikayri naqsin nuqsaan kayrkeed ahaatay wadaalika tilmaanta ambiyada ku bannaani ka kafiifi almaradi waa jirada fudud oo kale masalan arsala ilaahay wuxuu soo diray ambiyaa ilaahay ambiyuu soo diray ambiyadaasoo dhawii fadaanatin dhug iyo caqli u saaxiiba bisidqi run buu ilaahay la soo diray watabliiqi gaarsiin buu ilaahay la soo diray waalammaanah ammaanu ilaahay la soo diray wa jaa-isun waxaa bannaan fii xaqihim ambiyada xaqooda min caradin bacdu caradin sifo qaar ka mid a sifaadka bini aadamka lagu tilmaamo midii aan nuqsaan keenayn masalan baa ku bannaan carabkaasoo bikayri naqsin nuqsaan la'aan ahaaday wadaalika tilmaanta ambiyada ku bannaani bini aadamkaoo dhanna ku bannaani oo lagu wada tilmaamin karo ka khafiifi almaradi jirada fudud oo kale weeye masalan ambiyadu waxay iska leeyihiin sifaad u waajibay iyo sifaad ka mustaxiil ah iyo kuwa u jaa'is ambiyada ilaahay waxaa u waajibay oo qof walbaoo qaangaara waajib ku ah in uu aamino ilaahay in uu makhluuqa ama mukallafiinta insiya jinniba u soo diray ambiyo oo rusul ah oo ku tilmaaman afar tilmaamood oo u waajibayna oo xaqooda waajibatun fii xaqihim calayhim asalaatu wasalaam tilmaamaha marka ambiyada lagu sifaynayaa waa fadaana midda ugu horrayda waa macnaha addakaa'u waalxadiqu dad caqli badan fahmo badan garasho badan oo ruuxa laddooda iyo xujada ka badinaya baadilkiisana ka hor imaan kara in ay yihiin ambiyada ilaahay tilmaanta labaad oo ilaahay ku ay leeyihiin waa waa macnaha waxa weeye atabliiq baa la yidhi dadka xaqa inay usoo gudbinayaan ammaana weeye midda waxa weeye kaleeto waxay kaloo leeyihiin baan rabaa asidq tilmaanta le bisidqi run tilmaanta saddexaadna waa tabliiq tilmaanta afaraadna waa ammaano afartaa tilmaamood ayaa lagu tilmaamo weeye afartaa tilmaamood baa lagu tilmaamay in ay leeyihiin fadaana fadaano inay leeyihiin oo ilaahay fadaano uu siiyey sidaasoo kaleeto waxa weeye ilaahay wuxuu la soo diray bisidq ilaahay wuxuu la soo diray watabliiq ilaahay wuxuu la soo diray waalammaana tilmaamahaasoo dhan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo weeye waa sifaat arbaca arbacatun fii xaqihim sifa bisifaatin arbacatin waajibatun fii xaqihim calayhim asalaatu wasalaam marka waxaa layihi sidqigu waxa weeye mudaabaqatu khabarihim lilwaaqic weeyaan haddee sidqiga waxaa ka soo horjeeda been baa ka soo horjeeda haadaa huwa macna sidq amaa macna alxaqi fahuwa mudaabaqatu lwaaqic lilkhabar baa la yidhaahdaa baadil baana ka soo horjeeda tabliiqa macnihiisu waxa weeye shaygii la faray dadka inay soo gaarsiiyaan ammaanada macnaheeduna waxa weeye ilaahay ambiyada in uu dhowray dhaahiran wa baadinan shay dembiya inay sameeyaan oo dhammaan marka rususha ilaahay tilmaan walboo lagu tilmaamo ambiyadana waa lagu tilmaama laakiin ambiyada ayaga lama farin dadka xaqa inay u gudbiyaan oo xaqa gudbiya hadda lama dhihin weeye laakiin nabiga naftiisa waxaa waajib ku ah in uu dadka u qabro biannahu nabiyun inu nebi inuu yahay dadka inuu u sheego si loo ixtiraamo loo loo weyneeyo afartaa tilmaamood bay ambiyadu leeyihiin alfadaana waasidqu watabliiq waalaamaana waxaa jaa'is u ahoo u bannaan tilmaam walba oo bashariga lagu tilmaami karo ambiyada ilaahay iyo rusushaba waxaa lagu tilmaamaa tilmaamaha bini aadamka lagu tilmaamo laakiin aan nuqsaan u keenayn darajadooda sarrayda sida jirada fudud oo kale wax inay cunaan wax cabbaan wax iibsadaan dadka wax ka iibiyaan safraan dhaawac gaari karo oo nabar iyo gaari karo wax guursadaan suuqa soo galaan hurdaan laakiin ambiyadu markay hurdaan hurdadoodu waa indhaha ma ahan qalbigooda sidaa daraaddood sidaa daraaddeed hadda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu hurdo weesadu kama burayso laakiin annagu haddaan hurudno weesadu waa naga buraysaa waxaa ka mid a khuruujulmani laakin biimtilaa'i law laakin laakin biimtilaa'i alawciyati faqad duuna ixtilaam liannahu min talaacubi shaydaan waxaa u daliila tilmaantan marka waxa weeye qofkii waktigoodii jooga wuu arkaya iyagoo wax cunaya wax cabaya wax iibsanaya qofkii kaleetana waxaa soo gaaraya khabarka mutawaatirka laakiin tilmaamaha nuqsaanta keenayda ambiyada laguma tilmaamo barasaa ku dhaca ambiyada lama dhihi karo iyo rususha ilaahay juudaan laguma tilmaami karo cunna cinna laguma tilmaami karo jismigoodoo sawaad googo-oo qaar madoobaado laguma tilmaamo dhagool in ay noqdaan laguma tilmaamo masalanba laguma tilmaamo indhala-aan af la-aan shalal laguma tilmaamo jiisoobid iyo gacanqalalid walcurji hitin oo markaa lug ay ka hitiyaan oy ka jiisoobaan ambiyada laguma tilmaamo indhaha inay ka cawirmaan laguma tilmaamo tilmaamaha aan lagu tilmaami karin waxaa ka mid a tilmaanta la yidhaahdo allaknatu waashatru waasharmu waatharmu iyo kuwaasoo dhan iyo sifo walboo dani ah oo laknada waxaa la yidhaahdaa inqilaabun fii jafni alcayn baa la yidhaahdaa maya waxaan rabaa carab culayskaa la yidhaahdaa shadriguna waxa weeye waa macnaha isha dhan gasheeda oo dhinac kale u gadooma sharmigana waxaa la yidhaahdaa sanka dhan oo jeexma ambiyada laguma tilmaamo sarmigana waxaa la yidhaahdaa inkisaaru saniyati weeyaan oo iligta horeeto muqadamul asnaanka ah inay jajabto masalanba hadda ambiyada ilaahay marka la leeyahay tilmaantan bini aadamka lagu tilmaamo baa lagu tilmaami karaa marka la leeyahay tilmaam bini aadam baa lagu tilmaamay tilmaamta ilaahay laguma tilmaami karo masalan nasaartoo kaleeto nabiyullaahi ciisa waxay ku tilmaameen waxaan rabaa tilmaanta bini aadamkaa lagu tilmaamay tilmaantii ilaahay lahaa ma lagu tilmaami karo masalan baa nasaarta nimanka la yidhaahdo nabi ciise waxay ku tilmaameen sifadii ilaah bay ku sifeeyeen taasoo kalea dembi ah sifaadka malaa'igtana ambiyada laguma tilmaami karo ee sifaadka bini aadamkaa lagu tilmaamaa weeyaan waxaa la rabaa tilmaanta lagu tilmaamaya inaysan nuqsaan u geysanaynin khilaafan lilyahuud waaljahala fii wasfihim lahum binaqs yahuudda iyo jahayliinta ambiyadii qaar bay sifa nuqsaan keenaysa ku tilmaameen nabiyullaahi daa'uud bay waxay ku sifeeyeen xaasid inuu ahaa waa taasoo kale waa dembi marka waa xadgudub weeye waa xadgudub bay noqonaysaa xadgudubkaana lama ogola nabi ambiyada kamida ee gabar marka nabi ma noqoto nabigu waa insaanun xurun dakarun weeyaan waa nin gabar nabi noqotay iyo addoon nabi noqday iyo qof ficil xun u saaxiib ahoo nabi noqday intaba ma jiraan baa la yidhaahdaa hadda waxaa jira dad gabdho wan wanaagsan oo ilaahay kamilay laakiin ambiye ma noqon sida maryama bintu cimraan iyo aasiya bintu musaaxam iyo umunaa xawa oo kaleeto iyo nabi muuse hooyadii yuxaanid oo kaleeto iyo haajara oo kaleeto iyo waa nabi ciise hooy nabi ismaaciil hooyadii saara oo kaleeto iyo oo nabiyullaahi ibraahim iyadana qabay ambiye maahayn gabdhahaasoo dhami kitaabka la yidhaahdo bad-ul aamaaligaan ku soo marnay gabar weligeed nabi ma noqon walam yakun fi lambiyaa unsan walaa cabdun wa majnuunun wa shaqsun khubila luqmaanun dulqarnayni kaana adkiya walam yakunaa fi lanaabi ambiya culammada qaar baa sidaa dheheen ma noqdaan qaybahaasoo dhamo nabi ma noqdaan qayb ka mid ah oo nabi noqotay ma jiraan weeyaan intaasoo dhan qayb ka mid ah oo nabi noqotay ma jiraan nabi ma noqdaan wa amaa luqmaan falaysa nabiyan luqmaan oo kaleeto nabi ma ahayn liannahu kaana cabdan huma cutiqa bal kaana talmiida alambiyaa qur-aanka waxaa ku jirta suurad la yidhahda suuratu luqmaan suuratu luqmaan baa la yidhaahdaa suuraddaa marka suuratu luqmaan la yidhaahdo luqmaanulxakiim baa loogu magac daray luqmaanulxakiim nabi ma ahayn ee wuxuu ahay nin ilaahay xikmad ku shubay oo la sheego ilaa kun nabi cilmiga inuu ka soo qaatay ambiyo badan oo la kulmay baa la yidhi luqmaanulxakiim baabaa la yidhaahdaa cismatuhum ka saa'iri almalaa'ika waajibatun wafaadalu lmalaa'ika waalmustaxiilu diddu kulli waajibin faxfad likhamsiina bixukmin waajibin cismatuhum ambiyada macsuumnimadoodu ka saa'iri almalaa'ikati malaa'igtoo dhanna waa lamide waajibatun weey ambiyadu waa macsuumiin dembi kama dhaco sideennoo kale wafaadalu lmalaa'ikata ambiyadu malaa'igtay ka fadli badnaadeen ambiyada iyo malaa'igta yaa fadli badan haddii la yidhaahdo ambiyada iyo rususha ilaahay baa fadli badan oo malaa'igta ka fadli badan cismatuhum ambiyada macsuumnimadooda dembiga laga dhowray ka saa'iri almalaa'ikati malaa'igta dhammaantoodna waa lamide waajibatun weeyi wafaadaluu way ka fadli bateen ambiyadu almalaa'ikata way ka fadli badan yihiin malaa'igta way ka fadli badan yihiin beydkaa macnihiisu waxa weeye qof walboo mukallafa waxaa waajib ku ah in uu caqiideeyo ambiyada dhammaantood iyo rususha dhammaantood macsuumiin inay yihiin dembi kama dhaco ambiyada ilaahay dembi kama dhaco malaa'igtuna waa lamidoo ayagana dembi kama dhaco ilaahay baa dhowray cisma haddaad maqasho luqada carabiga waxaa lagu yidhaha mutlaqulxifdi baa la yidhaahdaa waa dhowrid iyo xafidid isdilaaxa xifd cisma waxaa la yidhaahdaa oo sharcigu u yaqaan xifdullaahi lahu min addemb maca istixaalati wuquucihi calayhim asalaatu wassalaam waa ilaahay xifdigiisa ou ka dhowray dembiga oo in uu dembi ka dhacaba waa mustaxiilba weeyaan marka haddii kaloo haddii lagu su'aalo ambiyada ilaahay dembi ma ka dhacaa maya waa macsuumiin ilaahay baa dhowray malaa'igta dembi ma ka dhacaa maya waa macsuumiin ilaahay baa ka dhowray su-aal kale haddii lagu weydiiyo o lagu yidhaahdo ambiyada ilaahay ee waxaan rabaa malaa'igta ilaahay iyo ambiyada man humaa afdal man humul afdal yaa fadli badan haddii lagu su'aalo kitaabku waa ka jawaabay wafaadalu lmalaa'ika ambiyadu iyo rusushuba afdalu hum ayagu afdalu min almalaa'ikati malaa'igta waa ka fadli badan yihiin ambiyada ilaahay say u kala fadli badan yihiin haddii lagu su'aalo fa afdaluhum sayidunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam ambiyadoo dhan waxaa ugu fadli badan iyo rususha ilaahay nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam fa yaliihi sayidunaa ibraahiim nabiyullaahi ibraahiim baa ku xiga oo ku darajo xiga nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fa sayidunaa muusaa nabiyullaahi muusaa ku darajo xiga fa sayidunaa ciisa calayhi salaam nabi ciisaa ku darajo xiga fa sayidunaa nuuxun calayhi salaam nabi nuux baa ku darajo xiga shantaa hadda aan sheegnay wa haaulaa'i hum ululcasmi fasbir kamaa sabara ululcasmi ululcasmi shantaas baa laysku yidhaahdaa waa shanta ambiyada ugu fadliga badan nebi aadamna kuma jiro walam najid lahu casma ululcasmiga waxaa ku darajo xiga rususha kale inteeda soo hartay haddana waxaa kusii darajo xiga huma alambiyaa kayra rusul maca tafaawuti maraatibihim cinda allah rusush ambiyada ilaahay baa xataa kala martabo korayda waxaa kusii darajo xiga ru'asaa'u lmalaa'ika sida waxa weeye sayidunaa jibriil iyo xamalatu lcarshiga oo afar weeye hadda qiyaamada marka la gaarana ayadahum allahu biarbacat biarbacati ukhraa wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin hamaaniya qayb kalaa lagu darayaa waxaa kaloo sidaasoo kale iyaguna aada u darajo badan oo ku xiga karubiy karuubiyiinta malaa'igta la yidhaahdo waa malaa'ig carshiga gaararkiisa ku wareegsan waxaa krub karuubiyiin loogu magacaabay saacad walba waxay u taagan yihiin ilaahay in ay ummadda u su'aalaan kurbada inuu ka faydo hadda waxaa la yidhi awliyaau lbashar waa macnaha ambiyadii markii laga soo gudbo ummadda kuwa ugu fadliga badan sida sayiduna ibra abibakar iyo sayid abubakar sayidina cumar iyo waxa weeye ilaa ilaahay baa doortay in allaha ikhtaara asxaabi cala alcaalamiin siwa nabiyi waalmursaliin ayaa darajada iyagana haddana fadli badan waxaa kusii darajo xiga cawaamulmalaa'ika oo loo macnaha waxa wey cawaamulmalaa'ika ku xigta weeyaan cawaamulbashar baa kusii xiga cawaamulbashar baa kusii xiga marka sidaasay u kala darajo horeeyaan kitaabka la yidhaahdo nasafiyada waxaan ku soo marnay wa rusulu lbashari afdalu rususha basharka ayaa fadli badan min rusulilmalaa'ikati wa rusulu lmalaa'ikati afdalu min caamati lbashar ayaan ku soo marnay wa caamatu lbashari afdalu min caamati almalaa'ika ayaan sidaasoo kale soo qaadanay macnaha qaabkaas inay u kala fadli badan yihiin ayaan kitaabkaa ku soo qaadanay markii aan soo maraynay kitaabka la yidhaha jawharatu tawxiidkana waxaan ku soo qaadannay waalambiyaa yaluunahu fi lfadli wa bacdahum malaa'ikatun dilfadli haadaa wa qowmun fasaluu idfadaluu wa bacdu kullin qad wa bacdu kullin bacdahu qad yafdulu macnaha fadliga marka laga hadlayey sidaas baa loo soo qaybiye weeye waa la soo qaybiyey oo talkhiiskaas baa la soo geliyey macnuhu wuxuu ahaa nabiyullaahi moxamed baa khalqigoo dhan ugu fadli badan nabi ibraahim baa ku xiga nabi muuse ku xiga nabi ciise ku xiga nabi nuux baa ku xiga rususha inteeda kalaa kusii xigta ambiyada kalaa kusii xiga ambiyadii naftoodiibaa xataa kala fadli badan malakul jibriil baa ku xiga mikaa'iil baa ku xiga israafiil iyo casra'iil baa ku xiga cawaamulbashar baa ku xiga cawaamulbashar sayidina abubakar iyo ayaa looga jeedaa cawaamulmalaa'ika kusii darajo xiga cawaamulmalaa'ikana waxaa looga jeedaa ru'asaaulmalaa'ika wixii ka soo haray weeye marka darajeedkaas iyo qaybahaas in loo qayb qaybiyo oo sidaa loo qaybinayo hore baan kitaabaha ugu soo qaadannay maqsadka meesha ku jiraa wuxuu yahay ambiyada ilaahay waa macsuum malaa'igtuna waa macsuum ambiyada iyo malaa'igtana waxa fadli badan ambiyada intaa waxaa noogu soo dhammaaday waajibaadkii ilaahay labaatankii sifo u waajibay afartii tilmaamood oo rususha u waajibtay mustaxiilaadkii baan hadda gelayna waalmustaxiilu diddu kulli waajibin faxfad likhamsiina bixukmin waajibin waalmustaxiilu mustaxiilku diddu kulli waajibin waajib walboo la soo sheegay midka ka soo horjeeda weeye mustaxiilku waa mid walboo la soo sheego tilmaan walba waajiba midda ka soo horjeedaa mustaxiila masalan ilaahay subxaanahu wa tacaala markii la yidhi ilaahay waa mawjuud macduum in lagu tilmaama mustaxiilka ah ilaahay waa mid ka horreeyoon meel ka soo bilaaban haddii la yidhi ilaahay waa xaadis in la yidhaahdaa mustaxiilka ah ilaahay wax walba cilmibau ku koobay haddii la yidhi shaygaan ilaahay kuma cilmile in la yidhaahdo ama maqli maayo wax ma oga in la yidhaahdo shayga arki maayo iima jeedo ilaahay in lagu tilmaamo iraado ma leho cajzi iyo in ilaahay lagu tilmaamo kuwaasoo dhan waa mustaxiil tilmaan walba midda ka soo horjeeda ayaa mustaxiil ah marka labaatan sifo mustaxiila bay noqonayaan ambiyada ilaahay maadaama la yidhi ammaanay leeyihiin oo dadka ilaahay wuxuu u soo dhiibay kama khiyaanayaan ilaah baa aaminay oo run lagu tilmaamay waxaa ka mustaxiila tilmaamaha ka soo horjeeda been baa ka mustaxiila khiyaana ka mustaxiila xaqii loo soo dhiibay inay qariyaan baa mustaxiila albalaad baa ka mustaxiil afar baa mustaxiilka ah jaa-iskana waan soo marnay hal tilmaam baa jaa-is u ahayd halkaa marka waxaa ka imaanaya labaatan tilmaamood oo ilaahay u waajibtay labaatan ka mustaxiila hal uu jaa-isa waa afartan iyo kow afar tilmaamood oo ambiyada u waajibtay afar ka mustaxiila iyo hal uu jaa-isa waa sagaal haddii laysku daro waa konton faxfad likhamsiina bixukmin waajibin buu sheekhu leeyahy faxfad xafid likhamsiina laamtu waa zaa'ido waa mafcuulkii oo laam lagu siyaadiyey faxfad xifdi likhamsiina konton mutalabisan xaal aad ku dheehan tahay bixukmin xugum xugumkaasoo waajibin waajib ah labaatan waxaan rabaa kontonkaan tilmaamood xafid buu ku leeyahay oo dusha ka baro walaalkayuu dusha ka baro maadka haddana waxaan gelaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiye fara badan ee rusul fara badan buu ilaahay qur-aanka ku sheegay labaatan iyo shan rasuul baa qur-aanka lagu caddeeyey ilaahay rususha uu soo diray waa fara badan yihiin ilaahay aayad qur-aana oo ku jirta suuradda la yidhaha suuratu kaafir wuxuu nagu leeyahay nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi walaqad arsalnaa rusula min qablika nabi muxamedow rusul kaa horrayday baan soo dirnay minhum man qasasnaa calayka qayb aan kaaga qisoonnay baa ku jirta wa minhum man lam naqsus calayka qayb aanan kaaga qisoonna way ku jirtaa wamaa kaana lirasuulin an ya'tiya biaayatin ilaa biidni illaah hadda nabi iskala imaan kara mucjizo iyo aayad ma jiro oon idan ilaahay wadan fa idaa jaa'a amrullaahi qudiya bilxaq wa khasira hunaalika almubdiluun marka ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama qur-aanka uu nagu leeyahay rusul baan soo dirnay nabi muxamedow adiga hortaa walaqad arsalnaa rusula min qablika minhum man qasasnaa calayka qayb baan kaaga qisoonno qaybaan kuu sheegnay baa jirta qaybna ku kaagama annaan qisoonin rususha ilaahay labaatan iyo shan baa qur-aanka magacooda lagu caddeeyey badankoodna waxaa lagu caddeeyey ilaa toddoba meelaha maan inta kaleeto suuradda la yidhaha suuratu lancaam baaba aayadaha isku dhow baaba lagu sheegayba marka labaatan iyo shantaa rasuul oo qur-aanka lagu sheegay magacooda hal hal in aad u barato tafsiil waajib bay kugu tahay ilaahay rusul badan iyo ambiyo badan oon cadadkooda la oqoonin oo fara badan in uu leeyahay in la rumeeyaana waajib bay nagu tahay ilaa kuwo badanoo nabiga loo sheegin baa jira calayhi salaatu wasalaam tafsiilu khamsatin shan kala saarideeda iyo wa cishriina labaatan labaatan iyo shan in la tafsiiliyo oo hal hal loo barto lazima wuu waajibay kulla mukallafin qof walba oo mukallafa ayuu ku waajibay faxaqiq masalada xaqiiji waqtanim kana faa'iidayso cilmigaan lagu sheegayo ka qaniimayso oo fursadaada ha ku ciyaarin tafsiilu khamsatin wa cishriina labaatan iyo shan labaatan iyo shan rasuul in la tafsiiliyo oo hal hal loo barto lazima wuu waajibay kulla mukallafin qof walbaoo la mashaqeeyo ku waajibo qaangaara faxaqiq xaqiiji oo iska baro oo masalada hubi xaqiiji oo masale aad hubto cadadkaa rususha ilaahay oo labaatan iyo shantaa baro oo xafid waqtani waqtanim kana qaniimayso ka faa'iidayso qof walboo qaangaara waxaa waajib ku ah labaatan iyo shan rasuul oo qur-aanka lagu sheegay inuu barto waajib bay ku tahay waa farad waa laazim waajib bay ku tahay faxaqiq fatayaqan cadada haaulaa'i rusul aladiina hum khamsatun wa cishruun qaniimayso oo cilmiga iyo dalab oo cadadooda ka faa'iidayso hadda waxa weeye qofka waxaa mu'minka waajib ku ah in uu barto carruurtiisa iyo dumarkiisa iyo khaadibiintiisana ou baro labaatan iyo shanta rasuul oo qur-aanka lagu sheegay isaguna inuu barto ilmihiisana uu baro waxa kale oo waajib ku ah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam in ay nabiga kale in la rumeeyo maaha dhammaan rusushaas oo dhan waa in la rumeeyo oo la barto la xafidahay waajib bay ku noqonaysaa rusushii marka waa kuwan waa labaatan iyo shan rasuul nabi aadam nabiyullaahi sakariya nabi yuunus nabi nuux nabi idriis nabi ibraahim alyasac nabi isxaaq nabi yacquub nabi ismaaciil nabi saalix nabi ayuub nabi haaruun nabi muuse nabi shucayb nabi daawuud nabiyullaahi huud nabiyullaahi yuusuf nabiyullaahi luut nabi ilyaas dilkifli nabiga la yidhaahdo nabi yaxye nabi sulaymaan nabi ciise nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa labaatan iyo shan dul dalkifli nabiga la yidhaahdo dalkifli kafaala qaadka nabiga u saaxiibkahay maxaa loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay liannahu takafala bisiyaami jamiici ramadaan wa qiyaami jamiici leyli ramadaan wuxuu nabigaasu ballan qaaday maalin walba oo ramadaana in uu soomanaado habeen walbana uu salaatuleylka u taagnaado ambiyada waxaa la yidhaha imaamka la yidhaha alimaam baajuuri bayjuuri imaamka la yidhaha wuxuu yidhi alsaxiixu fi alambiyaa waalmursaliin alimsaaku can xasrihim ambiyada ilaahay caddad gooni ah in aad ku koobtood tidhaahdo kulligood ambiyadu waa intaa rusushu waa intaa inaad tidhaahdo waa laga fiican yihi labaatan iyo shantan aan hadda sheegayno magacooda qur-aankaa lagu sheego qur-aankaa lagu caddeeyey oo nabi moxamed baa calayhi salaatu wasalaam ilaahay u waxyooday laakiin kulligood ambiyada ilaahayoo tirsan hal hal looma caddaynin marka waxa weeye ma inaad dhex gasho sidaa u dhex gasho waa laga fiican yaha baa la yidhi la waxaa dhici kara qaar nabinimadoodii aysan jirin inaad sugto ama qaar la sugay inaad inkirtaa imaan karta baa la yidhi laakiin labaatan iyo shantan hal hal baa loo baranaya labaatan iyo shantan rasuul iyaga hal hal baa loo baranaya nabiga ugu horeeya waa nebi aadam calayhi salaam nabiga labaad waa nebiyullaahi idriis samada afraad buu ku sugan yahaa la yidhahdaa xayi ku yah nabiga waxa weeye lixaad samada afaraad buu kusugan midda toddobaadna waa la sheegaa laakiin samadaasuu kusugan yaha loo badan yaha weeye samadaasuu kusugan yaha weeyaan nabiga macnaha waxa weeye labaad waa nabigaas nabiga saddexaad waa nabiyullaahi nuux calayhi salaam waa nabigii ilaahay oo taqaaniir oo mashhuurka ahaa midka afraad waa nabiyullaahi da'huud nebi huud baa la yidhaahdaa qoomkiisii qowmu caad qolada loo soo diray dabaysha lagu halaagay nabiga shanaad waa nabi saalex qowmu thamuud baa loo soo diray qur-aankaad wax badan qisadiisa iyo taariikhdiisa ku maqasheen nabiga lixa ee waxaan rabaa lixaad waa nebi ibraahim gaalkii namruud ahaa ayaad dhibi jiro aad u dhibaateeyey ilaa markii dambe dab ay ku tuuraanba nabiga toddobaadna waxa weeye nabigaa hadda aan sheegna waa nabigaas waxa weeye ee nabigaas lixaad weeyaan nabigii lixaad baa la yidhaahdaa wa thaaminhum ismaaciil nabiyullaahi ismaaciil oo kaleeto nabi ismaaciil nabiyullaahi isxaaq nabiyullaahi yacquub nabiyullaahi waxa weeye yuusuf nabiyullaahi nabiyullaahi yuusuf binu yacquuba nabi yacquuba isagaba dhalay nebi ayuub baa ka mid ah nabiyullaahi shucayb khadiib alambiyaa ayaa loo yaqaanaa nabiyullaahi haaruun iyo nabi muuse waa walaalo iyo nabiyullaahi muuse waa laba nabi oo walaalo ah nabi yasac nabiga la yidhaahdo dulkifli baa ka mid a oo hadda aan soo tilmaanay nabi sulaymaan iyo nabiyullaahi daawuud way isdhaleen nabiyullaahi ilyaas nabiyullaahi yuunus waa nabigii xaasku laqay nabi yuunus nabiyullaahi zakariya iyo nabi yaxye way isdhaleen zakariya aabba'a yaxyu dhalay nabi yaxye ayuu dhalay nabiyullaahi yaxye ayuu dhalay weeyaan waa nabiyullaahi yaxya ibnu zakariya zakariya dhalay waa sayidu shuhadaa yowma alqiyaama wa qaa'iduhum ila aljanna nabiga la yidhaahdo nabi ciise waa nabigii la abuuray bikayri abin aabbala-aan baa la abuuray ilaa nabiyullaahi ibraahimba ilaahay wuxuu abu nabiyullaahi aadamaan raba ilaahay wuxuu abuuray aabbihi hooye la-aan buu abuuray nabiyullaahi ismaaciilna aabala-aan buu ilaahay abuuray nabiga labaatan nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka waa ambiyadan faraha badan oo hadda noo soo socota shicirkan baa lagu tixaa hum ambiyadaasu aadamu weeyi idriisa idriisu baan rabaa idriisu wa idriisu weeyi nuuxun wa nuuxun weeyi huudun wa huudun weeyi mac saalixin xaala kownihi nabiyullaahi huud mac saalixin ou ahaaday saalix ku dar wa ibraahiima weeye kullun mid kastoo ambiyadan ka midana muttabacun waa la raacay mid walba ilaahay wuxuu ummaddiisa ku waajibiyey amarkiisa iyo nahyigiisa inay raacaan oo rumeeyaan oo ictiqaadiyaan waddadaa wanaagsan oo ugu yeerayo luudun weeye ambiyadaan aan sheegayna nabi luud baa ka mid a waa ismaaciilu weeye isxaaqu waa isxaaqu weeye kadaa yacquubu baa lamid a yuusufu nabi yuusufna ku dar wa ayuubu nabi ayuubna ixtadaa wuu ku dayday fi dikri biman qablahu oo isaguna waa tamaamulbeyda wuxuu ku dayday qaybtii ka horraydayoo isaguna waa ka mid baa looga jeedaa shucaybun weeye haaruun weeye wa muusa nabi muuse weeye walyasac weeye dulkifli weeye daawuudu wa daawuud sulaymaanu wa sulaymaanu ittabaca wou raacay nabi sulaymaan biman qablahu ayuu fi dikri ku raacay oo isagana ku dar qaybta horeeta ilyaasu waa ilyaasu nabi ilyaasu weeye yuunusu wa yuunusu weeye zakariyaau nabi zakariya yaxyaa nabi yaxya ciisa nabi ciise wadaaha nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam wadaaha nabiyullaahi muxamedna daaha da-du sagaal bay keentaa ha-duna shan bay keentaa waa dayixii afar iyo tobnaadka ahaa nabigii ka nuurka badnaa calayhi salaatu wasalaam nabi muxamed khaatimun wadaaha nabiyullaahi daaha khaatimun dhammaan ambiyada midka khatimaya oo ugu dambeeya weeye falaa nebiya bacdahu abada wa shariicatuhu nabiga shareecadiisuna baaqiyatun ilaa qiyaami saaxa ilaa qiyaamaday jiraysaa naasiqatun lishariicati kayrihi shareeca kaloo nasaqayaana ma jirto nabi muxamedna khaatimun waa midka khatimaya wadaahaa khaatimun dac ka tag qayan baadi ka tag oo waddada baadida ah iyo waddada ahlu bidaca ha isku qaadin waddada xaqa ah oo wanaagsan oo nabi moxamed laga soo gaaray soo qaad sala allahu calayhi wasalam marka ambiyada ilaahay waa labaatan iyo shantaa rasuul oo hadda aan sheegnay ambiyadaa labaatan iyo shantaa weeyaan nabiyullaahi ciisa markuu aakhiru zamaanka soo degoodo diin cusub la iman mayo oo sharcigii horeo nabiga la nasakhi maayee nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam shareecadii loo soo dhiibay ayuu ummaddii ku maamulayaa baa la yidhaahdaa ambiyada ilaahay oo dhan waxaa la yidhi asmaa'u alambiyaa cajamiya nabi walba magaciisu waa cajami ilaa afar nabi ayaa magacoodu carabiya nabi moxamed nabi huud nabi saalix nabi shucayb waa af carabi laakiin inta kale magacooda waa cajami nabi walba markii magaciisa la fiiriyo xagga naxwada isimku laba u qaybsamaa mun munsarif iyo maa laa yansarif nabi walba magaciisu waa isim maa laa yansarifa waa isim maa laa yansarif maa laa yansarif waxaa la yidhahdaa alsmu aladii laa yaqbalu tanwiina waaljara isimka laba shaqalkana aan aqbalin laba kordhig laba god laba hoos dhig hoos dhig oo dhanna aan aqbalin tanwiinna aan aqbali karin ayay dhahaan naxwoolaydu maa laa yansarif bay dhahaan masalan nabiyullaahi ibraahim iyo nabi ismaaciil iyo nabiyullaahi daawuudda magacooda markaad fiiriso ma aqbalayaan laba shaqal lama saari karo lama dhihi karo marartu biibraahiimi hoos dhig lama saari karo laba shaqal lama lama saari karo jaa ibraahiimun lama dhihi karo jaa ibraahiimu god bisaa la saari karo lakiin laba shaqal lama saari karo kordhigna laba laba tanwiin ra'aytu ibraahiiman lama dhihi karo ra'aytu ibraahiima marka maadaama uusan laba shaqal yeelayn hoos dhigna yeelayn waxaa la yidhaha maa laa yansarif baa la yidhaha marka asmaada ambiyada ilaahay oo dhan kulligood waa maa laa yansarif ilaa sabcatun toddobo nabi magacood baa munsarif ka ah oo laba shaqalna aqbalaya hoos dhigna aqbalaya toddobadaa nabi magacooda waxaa lagu kulmiyaa sun shamlahu sun shamlahu baa laga raadiyaa sun shamlahu saad nuun sheen miim laamha sun shamlah sun shamla markaad tidhaahdo xuruuftaasay ku kulansan yihiin magacyadooda oo siinka waxaa looga saadka waxaa looga jeedaa nabi saalix haadaa saalixun jaa'a saalixun ra'aytu saalixan marartu bisaalixin waa u jeedaa laba shaqal buu aqbalayaa hoos dhigna wuu aqbalayaa waxa weeye nuunkuna waa nuux nabi nuux jaa'a nuuxun ra'aytu nuuxan marartu binuux nabi nuux magaciisu waa mala waa munsarif weeyaan shamla shiinka waxaa soo gelaya laba nabi shiif iyo shucayb shiif iyo shucayb nabi shucayb iyo nabiyullaahi shiif labadaa nabi magacooduba waa munsarif sun shamla miimka waxaa soo gelaya muxamed sala allahu calayhi wasalam waa munsarif laamkana waxaa soo gelaya nabi luud waa munsarif ha'dana waxaa soo gelaya nabi huod waa munsarif sun shamla toddobadaa nabi magacoodu waa munsarif oo laba shaqal buu qaataa hoos dhigna wuu aqbala laakiin inta kale oo magacyada kale ah oo ambiyada ilaahay waa maa laa yansarif baa la yidhaahdaa haddee markii beydka la akrinayo waxaa laga yaabaa meelaha qaar laba shaqal iyo meelo aan loo ogolay in laiska saaro ama meel loogu talagalay in lasa in la asaari waayo taa waa daruuratu shicir baa la yidhaahdaa mulxatul icraabka kitaabka imaam alxariiri wuxuu ku yidhi qaasim alxariiri wajaa'isun fi sancati shicri salaf salfi an yasrifa ashaaciru maa laa yansarif weeyaan marka waxa weeye magacyadooda ambiyada sidaasa loo qaybiya calayhim dushooda assalaatu wasalaamu wa aalihim maa daamat alayaamu calayhim asalaatu wasalaamu wa aalihim maa daamat alayaamu bal u fiirsa ducada calayhim ambiyada ilaahay dushooda assalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo dushooda allaha yeelo wa aalihim ambiyada ilaahay ahalkooda iyo aalkoodana salliyo salaam allaha yeelo maa muddadii daamat alayaamu maalmuhu ay daa'im yihiin adduunyadu intay maalmaheedu daa'im yihiin ayagana korkooda badbaado allaha yeelo calayhim asalaatu wasalaamu wa aalihim baa la yidhi calayhimtii ayaa lagu cadfay xarafkii jaarna lama soo celin waa meesha ibnu maalika leeyahay wacawdu khaafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucilaa walaysa cindii laaziman id qad ataa fi annadmi waannasri asaxiixi muhbata calayhim dushooda asalaatu naxariis iyo wasalaamu allaha yeelo wa aalihim ahalkoodana salliyo salaam allaha yeelo maa muddadii daamat alayaamu maalmuhu ay daa'im yihiin adduunka inta uu baaqi yahay dushooda raxmad iyo naxariis iyo badbaado ambiyada dushooda allaha yeelo awqaadiyo ayaamtu intay jiraan waalmalaku aladii bilaa abin wa um laa akla laa shurba walaa nawma lahum waalmalaku malak alladii waalmalaku jinsulmalak alladii malagaasoo bilaa abin wa ummin ahaaday laa akla cunid uma ahaanin laa sharba cabidna uma ahaanin walaa nawma lahum hurdana uma ahaanin hadda waxaan gelaynaa malaa'igta ilaahay malaa'igta markii la tilmaamo maxaa laga caqiideeyaa waajib qof walba waxaa ku ah in uu aamino malaa'igta ilaahay ilaahay inuu abuuray laakiin malaa'igta marka la abuurayo aabba male hooyana maleh malaa'igtu maahan niman walaa nisaa'an dumarna maahan walaa khunaasaa labeebshana maahan qofkii waa niman yidhaah kaana mubtadican faasiqan buu noqonayaa qofkii waa dumar yidhaah gaal buu noqonayaa maxaa yeelay li'anna adukuurata ashrafu min alunuusa haddee qofkii malaa'igta u aamina dumar gaal inuu noqonayo qur-aanka lagu caddeeyey wa jacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaafa gaaladii baa sidaa aaminsan baa la yidhi oo malaa'igta ilaah waxay dhihi jireen gaaladu almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay bay dhihi jireen baa la yidhi malaa'igta marka waa nuucaasoo sidaas baa lagu tilmaamaya waa addoommo ilaahay aan ku caasiyeyn aabbala aabbe iyo hooyo mid laga abuurana ma jirto ilaahay baa abuuray qofkii waa labeebsho yidhaahna isagaa dadka ugu sii xun baa la yidhi malaa'igtu wax ma cunaan waxna ma cabaan ma jiiftaan ma guursadaan awlaadna ma dhalaan hadda waxaa la yidhaha acmaashooda camalkooda lama qoro oo la dhihi maayo malaggu markuu wanaag sameeyo wanaagga waa loo qorayaa hadduu dembi sameeyona waa loo qoraa la dhihi ma maxay le maba dembaabaanba dembiba kama dhaco waa macsuumiin haddaan soo marnay marka malaa'igta ilaahay sidaas baa lagu tilmaamaa waalmalaku malag alladii mid malaggaasoo bilaa abin wa ummin ahaaday laa malagga marka ashu waa jinsiya malag oo dhan baa laga hadlayaa malag oon aabba lahayn hooyana lahayn laa akla cunid uma sugnaanin laa shur sharba cabidna ma cabaan walaa nawma lahum hurdana uma ahaanin malaa'igta malaa'igtu ma hurdaan waxna ma cabaan waxna ma cunaan malaa'igta ilaahay toban malag oo ka mida waxaa waajib nagu ah in aan baranno oo markaa malaa'igta tobankaas ka midka aan ictiqaadinno oon xafidna waajib bay nagu tahay tafdiilu yajibu usoo qadaro waxaa waajibaya tafsiilu cashrin toban in la barto toban ka mida inaan barannaa waajib nagu ah toban yata yajibu waxaa waajibaya tafsiilu cashrin toban in la tafsiiliyo tobankaas toban malag inaad hal hal u barataa waajib bay kugu tahay minhum tobankaa waxaa ka mida jibriilu malaku jibriil mikaalu mikaa'iilu ama mikaalu malakulmikaa'iil israafiilu malaku israafiil casraa'iilu malaku casraa'iil munkar nakiir malagga la yidhaha munkar iyo malagga la yidhaha nakiir malagga la yidhaha wa raqiibun raqiib wa kadaa catiidunna waa la mid malag walba waxaa laisku yidhaahdaa raqiibun wa catiidun ee midna raqiib lama yidhaha midna catiid lama yidhaahdo labada malagoo garbaha saaran midka midigta saaran waxaa la yidhaha magaciisa raqiib catiid midka bidixda garabka a saaranna waxaa la yidhaahdaa raqiib catiid mid walba labada magac tilmaantu isku wataa weeyi wa kadaa catiiduna waa la mid maalikun malagga la yidhaha maalik wa ridwaanun malagga ridwaan la yidhaahna ixtadaa waa ku dayday fi dikri biman qablahu waa tamaamulbeyt oo isagana ku dar weeyi tobankaa marka malag tafsiil in loo barto hal hal loo bartaa waajib bay nagu tahay weeyaan malaa'igta ilaahay waxaa la yidhaahdaa wax ma cunaan waxna ma cabaan mana guursadaan baa la yidhi malaa'igta ilaahay awlaad iyo ilmo iyo midna ma dhalaan iyagu camal hadday sameeyaan malaa'igta ilaahay camal loo qoraa ma jirto oo ayaga loo xisaabinayo loo qorayo maxaa yeele ayagaaba acmaasha qora qiyaamada la xisaabin ee iyaga la xisaabina la dhihi maayo ayagaaba wax xisaabinayaba camalkooda lama miisaamayo qiyaamada marka dadka acmaashooda kefad la saarayo ayaga camalkooda kefad lama saaro maxaa yeele dembiba kama dhacaba dembiba kama dhaco waxaa la yidhi malaa'igtaani waxaa lala soo xashriyaa macaljinni walinsi bini aadamka dembaabay u shafaaco qaadaan mu'miniintu markay jannada galaan malaa'igta ilaahay way arkayaan malaa'igtu way yadkhuluuna aljanna jannadii ilaahay bay gelayaan nicmada ilaahay iyo jannadiisiibay ku tanacumayaan oy ku raaxaysanayaan baa la yidhi malaa'igta ilaahay ilaahay wuxuu ka abuuray waa ajsaam nuuraaniya waa jismi nuur ilaahay ka sameeyey oo ladiifa waxa weeye waxay awoodaan tashakul ashkaal mukhtalif ah macnaha nuucay doonaanba hadba midabkiisa inay isku soo yeelaan bay malaa'igtu awoodaan malaa'igta waxaa ku jirta qayb samada deggan waxaa ku jira qayb dhulka ku sugan malaa'igtu been ma sheegaan hadal walbay dhahaan oo ilaahay xaggiisa ay ka soo sheegaan run bay ku sheegayaan habeen iyo maa maalinba malaa'igtu ilaahay bay u tasbiixsanayaan hal marna ilaahay tasbiixdiisa ma goynayaan malaa'igtu waxa weeye ma caasiyoobaan oo amarka ilaahay ma khilaafaan wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahay wuxuu faray keliya bay samaynayaan nafqatuluulaa marka la gaaro oo buunka la afuufo maalinkaas buunka la afuufayo ka hor malaa'igtu ma dhimanayaan maalinkaa buunka marka la afuufo markaasay malaa'igtu dhimanayaan ilaa waxaa soo haraysa carshiga kuwa sida iyo ru'asaa'ul arbaca ayaa soo haraya oo iyaguna kabacdi bay dhimanayaan laakiin ka hor mid dhimanaaho kuma jira weeyaan malaa'igtu marka sidaas in la rumeeyo oo sidaa loo aamino ayaa waajib nagu abaa la yidhaahdaa hadde waa kuwaa sidaa la tilmaamo weeyaan waxaa kaloo waajib ku ah qof kastoo qaangaara in uu caqiideeyo ilaahay in uu abuuray wildaan wildaantu waa khalqi jami aad u qurux badan oo marka la arko lagu farxayo sida jawharta la kala geeyo oo kale aad u malayso waa wiilal dhallinyaro ah oo jannada lagu abuuray sida xuurulciintaba jannadaa lagu abuuray wildaantaanna jannadaa lagu abuuray khudamu ahliljannati baa la yidhaahdaa ahlu jannaha dadka u shaqeeya weeye malahan baa la yidhi waa wiilo dhaldhadhaldhalli wiilo dhallinyaro ah oo marka aan gar iyo midna aan yeelanin weeyaan weligoodna aan duqoobayn wildaan baa lagu magacaabay waa sidaa weligoodna wax faaxishaa ma samaynayaan aabbe iyo hooyo midna ma leh waa jannadaaba lagu sameeyeba waxaa kaloo waajib nagu ah oo qof walba waajib ku noqonaysa xuurul ciinta ilaahay qur-aankiisa lagu sheegay nabiguna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in la ictiqaadiyo xuurul ciintu waa dumar ilaahay jannada ku abuuray oo awooddiisa uu ilaahay ku ahaysiiyey aabbana aan lahayn hooyana aan lahayn dhashay iyaga aysan jirin oo jannada dhexdeeda lagu sameeyo ahlu jannaha dadka ah nimanka ah baa lagu amaalmarinaya lam yadmisunna insun qablahum walaa jaanun mar walboo sawjaadkoodaa xuurulciinta ay la kulmaan wajaduuhunna abkaaran ayagoo abkaarabay haddana la kulmayaan ma isbeddelayaan weligood quruxdoodu waa cajiib ka'annahuna alyaaquud waxaadba u malaysaa jawharta yaaquudka la yidhaahdo xagga macnaha saafi noqodka wallu'lu'u jawhar baad u malaysaa xagga caddaanta gabar walboo xuurulciinta ka mid a ee saaqeeda ama shanshadeeda dhuuxiisa waxaa looga jeedaa hilibka gadaalkiisa iyo lafta iyo waxa weeye jirka sa hilibka saaran bay ka si sidii quraarad wax lagu dhex ridoo kaleeto bay ka muuqanaysaa baa layidhi kamaa yura sharaabu laxmar min sharaab cabitaan guduudan dhala haddii lagu shubo soo ka muuqan mayo dhuuxeedii sidaasoo kale looga jeedaya malaa'igtaa marka ilaahay in aan ictiqaadinoo tobankaa malag ah oo kitaabku noo qorayo waajib bay nagu tahay malaa'igtaasu waxay u qaybsamayaan afar qaybood baa loo qaybiyaa almutasarifuun waalfaatinuun waalxaafiduun waalkhaasinuun baa loo qaybiyaa malaa'igta la yidhaahdo almutasarifuun tobankan malag ka mid ah waa afar waa jibriil mikaa'iil israafiil casraa'iil waa malaa'igta tasarufka ayaa la yidhaahdaa koonka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala howlahu u diray qabanayaan masalan malakul jibriil oo kaleeto waxyiga ayuu ilaahay u soo dhiibaa subxaanahu wa tacaala ambiyada ilaahay buu u keenayaa waa mucallimu alambiyaa waa mucallimu nabiyina muxamed sala allahu calayhi wasalam mar walboo malagaasi nabiga uu u imaanayo oo waxyiga uu u keenayo wuxuu isku soo ekaysiin jiray saxaabi ka mid a asxaabta nabiga oo lagu magacaabo dixya binu khaliifa laakiin suuradii ilaahay ku abuuray malakul jibriil laba mar ayuu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam oo ku arkay baa la yidhaahdaa malaggaa marka waxa weeye hawshaasuu ilaahay u dhiibay malakul jibriil qofkii imaamu suyuudi wuxuu yidhi dhinta isagoo weese qaba malaggaani waa imaanayaa meesha uu ku dhintou imaanaya sidaas baa la yidhaahdaa malagga labaad waa malaku mikaa'iil mikaa'iil hawsha ilaahay u diray waxa weeye wuxuu beegaa muwakalun bikayli alamdaar waalbixaar waalanhaar waalarsaaq wa taswiiri alajinnati fi larxaam baa la yidhaahdaa biyaha roobka biyaha badda biyaha webiyaalka arsaaqda howlahaasoo dhan buu macnaha waxa weeye xisaabintoodiibuu ku jiraa baa layidhi waa tasaruf ilaahay karsiye bay culimmadu leeyihiin laakiin maamulka ilaah baa mar walba iskale xaqiiq ahaan laakiin malaggan hawshuu qabanayo iyo haddii qoom halaag la yidhaahdo haddii hawshaa qaban la yidhaahdo canugga markii hooyada uurka oo ku jira waad aragteen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sidau sida uu noo sheegay malag baa loo soo dirayaa nafta ku afuuf baa la leeyahay awoodda ilaahay baa iskale laakiin malaggaani hawshii soo qaban la yidhaha unbuu soo qabanayaa waxyaabaha marka ajinnada riximka ilmaha ku sugan ayuu nafta xataa geliyaa buu leeyahy malagga la yidhaha israafiil oo kaleeto looxulmaxfuudka ayuu hawshiisa qaabishan yahay iyo buunka inuu afuufo buunka inuu afuufo ayuu macnaha qaabishan yaha weeye haddee nafqiga suurka suurku waxa weeye waa qarni oo nuur ka samaysan waa gees nuur ah weyn oo godad badan oo qof walba ruuxdiisu meel bay macnaha uga suganta arwaaxda dadka cadad le-e godad ah baa ku jira baa la yidhi markaasuu buunka afuufayaa marka koowaad oo malagga la yidhaha israafiil buunka ou afuufo waa marka adduunyadu ay dhammaatee waxaa ku dhimanaya makhluuqi oo dhan ilaa ilaahay intuu soo reebay mooye oo makhluuqa aan baaba'aynoo weligood iska jiray makhluuqa aan baaba'ayn waa maxay oo marka buunka la afuufo iyagoo aan baaba'aynin carshiga kursiga looxulmaxfuudka qalamka jannada naarta arwaaxda qaybahaasu ma baaba'ayaan buunka marka labaad oo haddana malagu afartan sana ilaa udhaxaydaa la yidhi waxa weeye ee labada maroo la afuufayo nafqatu sacqi iyo nafqatu lbacsi baa la kala yidhaahdaa marka labaad oo haddana buunka uu afuufo waxaa lagu soo saarayaa makhluuqaadka oo dhan arwaaxdii baa laabanaysaoo jismigeedii ku laabanaysa labada mar oo buunka la afuufayo afartan sana udhaxayda baa la yidhi wa nufiqa fi suuri fa saciqa man fi samaawaat waman fi lardi waata qur-aanka lagu caddeeyey dadkii marka qubuurtii bay ka soo baxayaan markii buunka la afuufo oo markaa dambe lasoo nooleeyo qof qabri ka soo baxa waxaa ugu horreeya nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam marka malaa'igta ilaahay axwaashooda iyo arrimahoodu aad bay u badan yihiin qisada arrintan ku saabsanna way dheer tahay dersigeennan afraad dersigeennan waxaan rabaa saddexaad ee kitaabkeenna la yidhaahdo caqiidatulcawaam dadka caamada ah caqiidadii loogu talagalay kitaabkan ka sheekeeya dersigiisa saddexaad caawo intaasaan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu